الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله التقاء الساكنين لaba xرف oo reeban hadii ay kulmaan التiقاء ساakنayn laba reeban kulankooda التiقاهna waxaa laga wadaa in labadan xرف oo reeban ay isku xigsadaan بدuنi فاaصل ayadoo wax فاaصل usan udhaxayn إda التaqىa saakinaani hadday kulmaan laba xرف oo reeban waجaba التaخلص waxaa waaجiba in laga تaخaلuصo min التiقاaئihimaa kulankooda haddii labadoodu ay reeban yihiin oo ay kulmaan saakinaynkaas isku xigsaday laguma dhawaaqi karo waa in marka laga takhalluso si midka horena loogu dhawaaqo midka dambena loogu dhawaaqo haddii kan hore uu xarakaysnaan lahaa kan dambe in lagu dhawaaqo waa suurogeli laha laakiin kan dambe laguma dhawaaqi karo ilaan kan horaa diidaya reebkiisa in kan dambe lagu dhawaaqo bixadfi awalihimaa waxaana looga takhalusaa midka hore in la xadfo idaa kaana xarfa cilatin hadduu xarfu cillo yahay hadduu xarfu cillo yahay waxaa ka fiicnad inuu yidhaahdo haddii uu noqdo xarfa maddin dasa ka fiicneed laakiin xarfu cilla waa la iska dhihi karaa ilan xarfu cilluhu waa caam xarfu madkaa soo hoosgelaaya liinkaa soo hoosgelaaya kii xarakaysnaa soo hoosgelaa laakiin waxaa khaas ku ah midka la xadfaa inuu xarfu maddin yahay xuruufulmaddi meeqay ahayd saddex waa u reeban oo god ka horeeyo ya reeban oo kasray ka horeydo iyo alif reeban marka sanadaya sabxa ka horeyda labada xarafoo reeban kan hore hadduu xarfu maddin uu noqdo ama waaw ha noqdo reeban oo god uu ka horeeyo ama ya reeban oo kasray ka horeydo ama alif reeban oo fatxay ka horeydo midku doon ha noqdee waa in kaas la xadfo iltiqaau saakinaynkeena meeshaasu ku zuulaa idaa kaana xarfa cilati naxu waqaaluu alxamdu lilah oo kale waqaaluu alxamdu lilah qaaluu waxaa u dambeyda waa u reeban alxamdu lilaahna waxaa u horeyda hamzatu waslin oo ay ka dambeydo laan reeban hamzatu waslin haddii hadalka dhexdiisa ay dhacdo tasqud waa dhece haddii marka waqaalu alxamdu lilah la isku qabto hamzatu wasligii waa inay dhacdo markaas waxaa kulmaa waawdii saakinada ahayd iyo laamtii alxamdu oo reebnayd iltiqaau saakinayn baa dhacay waawda waqaaluu oo ah labada saakin midda hore soo xarfu madin ma aha way reeban tahay waxaana ka horeyda damo xarfumad haddii labadooda kan hore uu noqdo xudifa waa in asaga la jaro waa la jaraa marka laakiin khadan loo jari maaye lafdan baa loo jaraa jaritaanka marka wuxuu kala yahay mar lafdan wa khadan ah iyo mar lafdan keliya loo jaraa markii hadda a akrinaya waqaalul waaw miyaa ku dhawaaqee labada laan baa isku qabane faqad xalafta alwow liannaha xarfu maddin laakiin marka aa qore waqaalul labada laam isku qaba maysid qoraal ahaan waawda waa inay meesha u joogto waqaaluu alxamdu lilah wakamaa mara iyo sida aan kusoo marnay fii naxwi qul wabic qul asalkeedii waxay ahayd quul iltiqosaakinayn baa dhacay yuu ka dhex dhacay waawdii oo caynulkelima ah iyo laamtii oo laamulkelima ah waawdii baa la jaray liannahaa xarfu maddin waawdan jaritaankeedu waa khadan wa lafdan bicna asalkeedu wuxuu ahaa biic ya-dii baa waxay noqotay xarfu maddin ilaan way reebantahay kasrana waa ka horeydaa waa la jaray lafdan wkhaطan markaase waxay noqotay bic calaa wasni calaa wasni fil qulna calaa wasni ful cayntii way jaran tahay iltiqaasakinin darteeday u jaran tahay fain lam yakun xarfa maddin hadduusan xarfu mad ahayn fain lam yakun xarfa cilatin xarfu cilo hadduusan ahayn wuxuu marka noo miisaaliyey ayadoo waawdii la jaray iyo ayadii oo la jaray ya-dii ayadoo alif la jaraana meelo badan aan kusoo marnay meelihii aan kusoo marnay dib ugu laabo fain lam yakun xarfa cilatin haddii kan hore xarfu cillo uusan ahayn wuxuu la jeeda hadduusan xarfu mad ahayn fabitaxriikihi fatakhallusu min iltiqaa'ihimaa ka takhallusid labadooda kulankooda laga takhalluso xaasilun wuxuu ku xasila bitaxriikihi taxriiki lawal kan hore oo la xarakeeyo wuxuu leeyahay kan hore haddii uusan xarfu mad ahayn iltiqaau saakinaynka waxaa looga takhallusi karaa kan hore oo la xarakeeyo waa la shaqlaa imaa bilkasri waxaa looga takhallusaa ama waa kasro sida qumi leyla waquli ilxaq waimaa bidami naxw lahum lbushra wafshaw llah waimaa bilfatxi naxw min allah oo kale haddii kan hore xarfu cillo ah uusan ahayn oo uu noqdo xaraf saxiix ah iltiqaao saakineynka waxaa looga takhallusi karaa iyadoo kan hore la xarakeeyo xarakadaas alslu an takuuna kasra asalku waa inay kasro noqoto sababtoo ah alaslu fi takhallusi min iltiqaa'i saakinayn alkasru waa in kan hore la kasriyo haddii marka damma la keenana sabab loo keenayaa jirta haddii fatxa la keenana sabab fatxada loo keenaa jirta laakiin kasradu ayada waa asal maxaa loo kasriya la dhihi maayo sababto ayada asal ah tusaale ahaan qumi leyla oo kale qumi leyla qum iyo alleyla labadaas kelimadood bay ka kala ahaayeen qum miimta u dambaysana way reebneed alleyla laamteeduna way reeban tahay hamsadeeduna waa hamsatu waslin waa dhace markii labadooda la isku qabto labadooda marka la isku qabto iltiqaa saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacay miimtii oo reeban iyo laamtii oo reeban miimtu amay xarfu cillo tahay waa maya soo xaraf saxiixa ma aha haa see looga takhallusi karaa kasri ayada qumi leyla waqul ilxaqu min rabbikum waqul oo laamteedu ay reebneed iyo alxaq oo laamteedu ay reebneed hamsadeeduna waa dhace laamtii baa marka la kasriya waqul ilxaq waimaa bidami ama waxaa lagu xarakeeyaa damo naxu lahum lbushraa lahum miimteed way reebneed miimta aan nidhaahno waa calaamatu jamci dukuur albushraa laamteeduna way reebneed iltiqaa saakinayn sooma dhex dhicin labadoodii kan horena xarfu cillo ma aha waa in asaga la xarakeeyo asalku wuxuu ahaa laakiin in la yidhaahdo lahu mil bishra in saas la dhaho laakiin sababta loo kasri waayey miimtaan xarakadeedii asalka ahaydaa loo dhaafay sababtoo markeedii hore waa iska kasrisneed ayadu maxaa la jeedaa markeedii hore waa iska godneed miimtan oo aan nidhaahno calaamati jamci dukuur xarakada asalka ay wadataa waa inay gudan tahay godkeedii baa marka loo dhaafay waxay noqotay marka lahum lbushraa hal meel ayaa la isku qabtay xarakada la xarakayna hadda ha-da soo nooma gudna ha-daas haddii ay kasrisan tahay ayaa qeyb culammada ka mida waxay yidhaahdeen marka laga takhallusa iltiqaao saakinaynka waxaa fiican kasra in la isticmaalo waa haddii ha-du ay hoos dhiganta hadda ha-du maxay noo xarakaysan tahay sooma gudna maxaa ka mid ah wa taqaacat bihimil asbaab waana qiraa'o jirta waayo ha-du sabab ma kasrisna bihimil asbaab saas in looga takhallusa waa jirta laakiin quraa'da agtarkoodu ha-daas kasradeeda uma aabbayeelaane damadii miimtu ay wadatay ay u daayaan oo saas daraaddeed waxay akrinayaan wataqatacat bihimul asbaab laakiin wixii intaa ka soo haray in xarakada miimtu dame ay taho damo la saaraa doodii kama taagna sida lahum lbushraa iyo ulaaika hum lmu'minuuna xaqaa hum lmu'minuun iyadana dammaa saaran sababtoo ah xarakadii asalkii markii hore ay lahayd baaba damadaas ahayd wakshaw llah ayadana waa la mid iltiqaa saakinayn baa wuxuu ka dhex dhacay waawdii oo reebnayd iyo allah laamteeda oo reeban kan hore oo waawga ah xarfumadin miya hadda wakshaw xarfumadin ma yahay mase ma aha xarfumad ma aha ilan xarfumad wuxuu noqon lahaa haddii waawdu ay reeban tahay damana ay ka horeydo laakiin maanta xarfumad ma noqonin waawdii waa reebanta laakiin fatxa ka horeyda kan oo kale maxaa la yidhaahdaa ya xuruufu lina waa la lahaa xuruufu cilana waa la iska dhigi karaa ogow marka markuu uu ku lahaa idaa kaana xarfa cilatin xarfu cilaha wuxuu ula jeeday faham wuxuu ka wada hadduu xarfu madin uu yahay hadda wuxuu ku yihi fain lam yakun xarfa cilatin hadduusan xarfu cilo ahayn kan hore waa in la xarakeeyo wakshaw llah kan hore xarfu cilo miyuusan ahayn hadda xarfu cilo si laguma magacaabi karo ha saas daraaddeed haddii kan hore xarfu madin uu yahay waa in isaga la xadfo hadduusan ahayn waa in la xarakeeyo sida wakshaw llah wawdii way ree way reeban tahay allah laamteediina way reeban tahay damadii oo wawda u munaasibka ahayd baana looga takhalusay wakshaw llah wa imaa bilfatxi ama waxaa looga takhalusaa fatxo naxwu min allah in fatxo looga takhalusana waa dhici kartaa sida min oo xarfu jar ah iyo allah oo laamteedu ay reeban tahay nuuntina waa reeban tahay laamtina waa reeban tahay waa laga takhalus waa looga takhalusi karaa waxay yidhaahdeen haddii la kasriyo miimtuna markii hore ay kasrisneed waxaa israaca laba kasro labadaas kasro haddii meelo khaasa ay ahaan lahayd carabta waa iskaga dulqaadan lahayd laakiin kalaamka carabta waxaa ku badan mintan oo xarfu jarka ah asha mucarifada ay ka dambeydo waa kafiir fii kalaamihim shaygu marka uu badan yahana takfiifkiisu waa matluub shayba shayga uu ka isticmaal badan yahay waa inuu akhafa minhu waa inuu noqdo inuu kasii khafiifsan yahay saas daraaddeed mintan xarfu jarka ah almucarifa oo ka dambeyda bacdamaa aad ay u badan tahay haddii miimtiin ay hoos dhigan tahay nuuntana la hoos dhigo xoogaa culaysa ka dhalan lahaa labadaas kasroo israaca saas daraaddeed waxay yidhahdeen aan fatxino laakiin waa goorma waa markii asha mucarifada ah ay ka dambeydo min allah min algulaami min almasjid min alrajul min albeyt min albasra min alciraaq min almadiina waa badan yihiin haddii almucarifa laakiin aysan ka dambeynin carabtu fatxada ma iltizaamaan kasradeeday qeyb badan oo ayaga ka mid iska isticmaalaan waana say u badan yihiin tusaale ahaan min ayna ji'ta markaasuu wuxuu yidhaahday min ibnika min ibnika ibnika ba'deeda sooma reebna ibnun hamsada ku jirta hamsatu waslin sooma aha sow dhici maydo ba'diina waa reeban tahay nuuntiina waa reeban tahay fatxa maa la isticmaalaa min abnika miyaa leeyahay sida min arajul oo kale mise kasradii oo ahayd alaslu fi takhalusi min iltiqaa saakinaynaa la isticmaalaa kasradaa la isticmaalaa min ibnika oo maxaa dhacay miyaysan culays ku jirin miimta kasradeeda iyo nuunta kasradeeda culays kuma jiro haa culays waa ku jiraa laakiin waxaa laga yaabaa kalaamkooda maalintiiba hal mar inuu soo galo wax sidaas oo kale ahna culays badan kuma haayaan laakiin shay laxdo kasta soo laalaabana laba kasro inay isku raacdo oga culays ayay ku noqotay saasay marka fatxada u doorteen waqad yakunu takhalusu bitaxriiki haani waxaa dhici karta iltiqaau saakinaynka ka takhalusida laga takhaluso inuu noqdo kan hore xarakeyntiisa maahane kan labaad xarakeyntiisa laakiin qaacidadu waa ahayd kan hore in la xarakeeyo kan labaad xarakeyntiisa inay noqotona waa dhici kartaa naxu lam yarudda oo kale darsigii shalay aanu kusoo marnay lam yamura iyo lam yarudda oo isku mid maxaa dhacay oo midka dambe loo xarakaynaas hadde waxaa la rabaa labadoodiina inay isku reeban yihiin iltiqaau saakinaynkiina in laga takhalluso waxayna ku xasili kartaa kan dambe in la xarakeeyo laakiin kan hore haddii aan xarakeyno sida qaacidada ay tahay التkلص min اlتiقاaء saakinayn waa dhici lahaa laakiin idqاamka meesha ka bixi lahaa ila marka la isku idqaamaa labada xarafkan hore waa inuu yahay saakin saas daraaddeed midkii dambe la xarakeeyey waxaana lagu xarakeeyey أخف الxarakaat oo afatxada lam yarudda haddaa doontana kasra waa isticmaali kartaa waxaa leedaha lam yaruddi لأnnaha alأصl haddaa doontana waa raacsina damada waxaa leedahay lam yaruddu saddexdaba waa kuu furan yihiin wayuktafaru iltiqaau saakinayn waxaa la ogol yahay labada xaraf oo reeban kulankooda idaa kaanaa fii kalimatin haddii laba hal kelima ay iskula jiraan wa kaana awaluhumaa midkooda horena xarfa liinin uu noqdo wa haaniihimaa kan labaadna mudqaman fii milihi mid asagoo kale ah uu ku idqaaman yahay naxwu khaasa wa daabba iltiqaa saakinaynka mar la ogol yahaa jirta oo uu yahay muqtafar waana fii mawdicayni hal mawdic waa meeshaanu ku sheegay mawdic labaadaa jira mawdica hore oo mu-alifka uu sheegay raximah ullah waa haddii labada xaraf oo reeban hal kelimo ay iskula jiraan kan horena uu noqdo xarfu mad ama xarfuliin uu noqdo xarfuliin xataa waa laogolay inu noqdo laakiin sida badan oo inuu xarfu madin noqdo midka labaadna waa inuu xaraf asagoo kale ah uu ku reeban yahay waa meeqa shay saddex waa inay fii kelima iskula jiraan labada xaraf oo reeban kan hore waa inuu xarfu madin ama xarfuliin waa inuu noqdo kan labaadna milahu waa inuu ku shidan yahay ku idqaamin yahay sida khaasa iltiqasaakinayn baa jira xagee ka jira aliftan waa reeban tahay labadan saaq oo isku shidan kan horena waa reeban yahay ilan hadduusan reebnayn see kan dambe loogu shiday see loogu idqaamay ma suura gashee saddexdii shardi marka waa laga haayaa labadan xaraf oo alifta iyo saadka ah oo iltiqaa saakinaynku ka dhacay hal kelimay iskula jiraan kan horena waa xarfu madin oo waa alif waa fatxay ka horeydo kan labaadna mudqamun fii milihi saadkaani saad kaluu ku idqaaman yahay khaasa daabbana waa la mid aydana waladaalliin waa la mid aydana addaama waa la mid asaakha waa la mid kulli waa isku mid haadaa huwa almowdic alwal mowdica labaad waa cinda alwaqfi marka lagu istaagaa kelimada haddii lagu istaagaa iltiqaau saakinaynteedu waa muktafar waa loogol yahay haadaa zaydun yaa rajul baa leedahay cinda alwasli haadaa zaydun laakiin haddaa damcdo haadaa zaydun inaad ku istaagto maxaa leedahay haadaa zayd iltiqaasaakanayso ma jiro muktafar waa la ogol yahay haadaa bakrun haddaa ku istaagana maxaa leedahay haadaa bakr iltiqaasaakanayna jira waxaa ka mid ah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin na jira alraxmaan raxiim faatixada ilaa dhamaadkeeda qur-aankii badanoo kamidana saas ku dhamaadaa aayadihiisu saasay ku dhamaadaa iltiqaab saakinaynkaasna waa muktafar wallahu aclam